waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali waan ku faraxsanahay inaan idinku imaado xasan jaamac oo istuudiyaha s b s magaalada melbourne dalka australia iyo soo dhoweynta aad igu soo dhoweysay aad iyo aad baan horta kugu mahad celinaya intaa kadib somalilan waxyaala fara badan bay qabsatay somalilan kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii waddanka la soo galay halkii aanu maraynay iyo maanta halka aanu marayno wax weyn farqi weyn baa u dhexeeya waad la socotaa rejiimkii siyaad barre diyaaradihii ka kacay airboortka hargeysa ayaa isla hargeysa duqeeyey oo dhulka la simay marka waxaanu waddankii oo dunsan completely dunsan oo daarihii dhulka yaalaan ayaanu nimi maanta hargeysay waxa weeyaan daaraha ku yaalla toddobada dabaq sideedda dabaq laamiyada waxaad hortu taas waxaad arkaysa waan ka soo kabannay burburkii waxaa noo qabsamay inaanu dhisanno haykal dowladeed iyo kala dambeyn waxaanu waxaanu nahay wixii laisku odhan jiray soomaaliya ama ha noqoto koonfur iyo waqooyi koonfur iyo waqooyi ama ha noqoto sharriyadii great soomaaliya waxaanu nahay meesha keliya ee samaysay one man one vote hal cod hal qof waxa weeye dowladda la aqoonsan yahay soomaaliya annaga welina lama aqoonsanaa annagaas aqoonsanay laakiin dowladda soomaaliya ee la aqoonsan yahay waxay isku dayday intaas oo goor inay samayso doorasho iminka ballanqaadka wuxuu ahaa two thousand sixteen labada kun iyo lix iyo tobanka inay doorasho hal cod hal qofa samayso way u suurtoobi weyday weli waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaha four bonty five hadda labada kun iyo toddobiyo tobanka sanadka soo socda doorashaa la filayaa xisbiga wadani baad adigu ka tirsan tahay xisbiga labaado mucaaradka
xisbiga koobaad mucaaradka xagga mucaaradka koobaanu ka nahay labada xisbiyo mucaaradka mid ka mid aa tahay waa garta marka idinku maxaad uga duwantihiin xisbiga talada haya kulmiya iyo xisbiga kale isaguna mucaaradka oo doorashada aad uga qayb galaysaan horta xisbiga ucud meeshu maraya dee waa la socotaan soomaaliya o dhan kama qarsoona nin xisbiga ucud haddaan ku kaaga bilaabo nin musharaxa oo dhallinyaraa oo han weyn leh wax weyn waddanka ku soo kordhin lahaa ayaa wuxuu aqal ka kiraystay aqal quraarada ayuu nin waalan buu ka kiraystay aqal quraarada marka maalin walba ninkii baa shiidaya kakaasi maxkamad iyo waxbuu iskula jiraayo dee ninkaa ninkaa waalan ninka aqalka muraayadda ka kiraystay isaga hortaas kaasi hadal ma leh waa ku daayay xisbiga ucud laydhaa xisbiga kulmiya waxaas ku soo hadhay xisbiga waddani xisbiga waddani waa the fastest growing party and the youngest waa ka ugu dhalinta yar ugu dada yar ee laba kun iyo labiyo tobankii baanu soo baxnay ase xisbi ucud iyo kulmiya way joogeen booskii waddani booskii udub oo anigu aan marka hore ka tirsanaan jiray ayaanu soo gallay haddaanu nahay waddani wixii raaga ama soo noqnoqda lama jeclaa xisbiga kulmiye laba sannadood oo xaaraana ayuu kororsaday sidaa daraaddeed dadka way ka xiisa dhaceen waxaa la isku qabsaday musharaxiisii shan iyo toban wasiir ama mas-uul oo wasiirra u badan ayaa iska maalin qura iska xasilay waad arki kartaa dowladdu hadday tahay dowladdu wax isku falaysaa xukuumad markaasay isxasil lahayd marka xisbigaasi waa xisbi burburay waa xisbi kala tegey waa xisbi shuruucdii lagu tuntay waa xisbi wasiiradii guddoomiye ku-xigeenadii oo aan golihii dhexe la qaban la yidhi waa liidin eryey oo uu sidii waxaynu ka caban jiray maxamed siyaad bare guddoomiyaha xisbiga kulmiya inuu yidhaahdo guddoomiye ku-xigeenkaygii labaad iyo kii saddexaadba waxaan ku eriyey warqad aan anigu qoray marka xisbigaa waxaanu kaga duwannahay anagu waan isku duubannahay xisbi gorayaanahay koreya dad intellectualisa iyo dadkii aqoonta lahaa ee somalilan waxay isugu biyo shubteen xisbiga waddani waxaana kaloo aanu kaga duwannahay xisbiga waddani waxaad mooddaa berigii hore aan udub tahayn waxaanu odhan jirnay bahweynta udub bahweyntii anigu horta maalintan soo galay xisbiga waddani oo anigu markii hore aan udub ahaa waxaan la soo guuray kelmaddii loodhan jiray bahweynta udub waxay noqotay bahweynta waddani dadkii somalilan cidhiifyadeeda minsool sanaag awdal waxay ku kulmeen oo ku urursan yihiin oo ku midoobeen xisbiga waddani xisbiga waddani waa xisbiga isku haya dadka somalilan ee koheshinka iyo walaalnimada maadaama aanu soomaali inteedii kale aanu kala soo noqonay xorriyaddeedii waxaanu imika xisbiga waddani mabaadidu haysta waxa weyaan in dadka la isku hayo aan la cunsureedeyn aan dad kale o dhan qaar baanu mustaafirinay dadkaan la odhan qaar may ahayn war veterans iyo kuwi u soo dagaalamay waddanka ee heshiiskii nineteen kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii burco lagu galay ee laisku saamaxay ee gacanta lagu qabsaday ee gacanta laisku qabsaday in aan cunfi iyo kala qaybis sida kulmiyo oo kale uu dadka u kala dilay ee uu keenay walaalnimo la-aanta cadaawadda qabyaaladda kala fogaanta reero ciidanka qaranka lagu weeraro ayaa ayaanu anagu kaga duwannahay waxaanu nahay xisbiga walaaltinimada gacmayska qabashasada muxuu aha waxa wadawadaagga muxuu aha ayaanu nahay Waa gartay.
markaa kala dambaynta iyo iyo iyo sharciga ayaanu anagu wax ku maamulna xisbiga kulmiyana wuxuu keenay cadaawad iyo qabyaalad iyo kala fogaansho waa gartay aan u nimaadno dhinaca ictiraafka Een, somalilan labaatan iyo shan sano jirta hadda ilaa iyo hadda eh, cid ictiraaftayna ma jirto maxaa ku dhegan bay kula tahay ictiraaf eh, eh, adduunka u ictiraaf eh, so- somalilan Een, horta ictiraafka ee, dowladaha la ictiraafo dan gaaraa laga leeyey oo dabada waxaa ka wadaa super power waxa weeye een, danta markay ku soo gasho ee, dan lagaa yeesho waa lagu ictiraafaya waxa weye anigu in badan baan ku jiray guddiga arrimaha dibadda ee muxuu ahaye baarlamaanka somalilan meelo badan baan tegey ilaa iyo dowladihii ee, cabdiraxmaan tuur iyo cigaal iyo waxaan ahaa nin eh, mataqaanaa raaca wufuudda oo foreign officeka ingiriiska iyo taga waxay ku odhanayaan aqoonsigiinu afrig ku yaallaa ya marka iyagu waxay diidayaan inay waxay ku inaanu faragashano een, waa arrimaha gaarka ah ee Somali- soomaalida oo na la yidhaahdo colonial medaling faragal faragelis een, mustacmar ayaanu ayaanu ka baqanaa bay kulii laakiin waa beentood hadday rabaan maalin bay kugu aqoonsanayaan saddex waddanoo afrikaan ay amar siinayaan signal dan waa lagu aqoonsanaya waxa weeyaan weli dantii ay naga lahaayeen ayaa naga dhex arag waa gartay marka dad baa dad baa qaban laakiin sida hadda adiguba ka dhawaajisay eh, muqdisho oo dad eh, maaragtay isu tegay oo soomaaliya wada ahaa inay taallay oo somehow aad sanadihii u horreeyey oo kale ignoor garayseen hadda wadahadallaa bilowday Eh, dadka qaar baa aaminsan somalilan laftigeeda gudaheeda shacabka ku jira oo hataa madaxweynuhu hadda sideed iyo tobanka mey khudbadiisii uu ku daro yiri dad baa cabanaya laftigoodu inaysan raalli ka ahayn soo eh, eh, go-itaanka matalan eh, gobolada baryo kale dadka degan ee galbeedka kuwa degan marka miyaan la dhihi karin eh, somalilan meel khaladayba ka raadinaysay ictiraafka waxaa la rabaa marka hore dadka horta xadkooda ku jira kulli in lagu qanciyo nidaamka iyo muqdisho dee wadan la wada ahaa ee dowlad la ah halkaas laga soo dhiraan madaxweynaha yaga madaxweynaha yaga eh, with all due respect waan ku khilaafsanahay dad baa cabanaya dadkan reer somaliland eh, waxaanu nahay beesha dhexe iyo labada beelood ee hareeraha eh, beesha bariga iyo beesha galbeedka saddexdaa beelood oo waaweyn Me- beelo badan baa ku nool somaliland oo aan marka la sheegayo laga boodo oo de within somaliland ku dhex jira laakiin the major saddexdaasi waa dadkii ku tashaday 1991 magaalada burco ee iyagoo wada jira gooyey beesha dhexo keliya may gooyn marka khilaafkan iyo imika gunuunacan uu sheegayo madaxweyne siilaanyo isaga abuuray dadka somalilan dad midaysan oo walaalaa bay ahayn oo gacmaha is haysta maalintuu talada qabsaday maalintuu talada qabsaday ayuu kalshaale dagaal ku bilaabay isaga ayaa bad- da- badgan geliyey marka hadduu isagu soomaaliya doonayo si ay ku timaado may ahayn dadka inuu laayo ama dagaal geliyo waxay ahayd inuu gogashuu sheegayo eh, ma cirkuu dhigay ma dhulkuu dhigay ma badduu dhigay meel ay taale aan la aqoon ciddii doontaba marka ha sababtay laakiin waa un dhib jira soo maaha oo Dib- dib- ictiraafka dibtay- dibtay jirtaa dhibaataynaya may jirin Haddii before mida- five six years ago may jirin somaliland somaliland dadku waxay ahaayeen dad walaalaa iminka dadkiibaa isnacay waa waxa keeni waxan waxa weeye marka la cadaadiyo shan wasiir oo beeshaada oo aan dhicin markaad samayso markaad samayso wasiir la yidhaha madaxtooyada oo beeshaada ah oo markuu mid taga mid kale aad keenayso oo awooddaadii isticmaalaya markaad samayso gruub yar oo beeshaada ah ama kugu xeeran ama qoyskaaga oo maamulaya madaxtooyada marka weeye marka dadku ay ma aha only dadka eh, muxuu ahaye darafyada ma aha dadka cabanaya beesha dhexe gudaheeda ayaa cabanaysa oo waxaa ka jira musuq maasuq hantidii dowladda oo la xaraashay dekadihii oo la iibiyey daarihii oo la iibiyey kuwa ingiriisku tagay oo la xaraashay dadkii oo cidhiidhi la geliyey noloshii oo qaali noqotay shilinka somaliland dowladdan ka hor lix kun muu dhaafi jirin oo shilin somaliland oo halka dollar maantana sideed kun buu marayaa dolar raashinkan cirkaasuu maraya lacag baa laga urursanaya mortgages baa lagu gelaya debadaha wax laga iibsanaya marka dad u soo shaqo tagay oo ka shaqaysanaya oo dadka been u sheegay oo buug yalow ah oo been beena u qoray berigii weeye waxaanan anagu isku dayaynaa inaanu kala dambaynta isjeclaashaha walaalnimada wadaninimada aanu waddanka ku soo celino oo gacmaha isqabsano
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali